Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Galmudug oo kaashanaysa mashruuca barwaaqo ayaa xarigga ka jartay xarun cusub oo xanaanada xoolaha taasoo laga hirgeliyay deegaanka Laanle ee degmada Gudhaceel. Munaasabadda xarig jarka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay Golaha Wasiirada Galmudug, Maamulka Degmada Gudhaceel, kan deegaanka Laanle iyo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka. Ugu horreyn, guddoomiyaha deegaanka Laanle Maxamed Xuseen ayaa goobta ka hadlay.
dadka wuu u baahan yahay in maaragta bahalkii shilinka xoolaha loo xanaaneeyo Ee, waxaan ka mahad celinaynaa daawadaas iyo mataqaanaa xa- farmashiyahaasna loo furay annaguna waxaan rajaynaynaa insha allah ilahay idankiisa kuwii ka faa'iidaysta oo xoolahooda maarata ku dayactira inaan noqono daawadaasna sidii nala kugu keenay aanu isticmaali doona haddii ilahay idmo Wa- bashruur mashuuqa baraaqana een, waa mahadsan yihiin waxay noo dhiseen haantaas weyna noo dhiseen hadda ka hor waxay noo dhiseen laba qol oo beerta ku taala waxay noo dhiseen xanaanadan xoolahay noo dhiseen way mahadsan yihiin ayaguna Ugu dambeyn, guddoomiyaha degmada Gudhaceel Faarax Cabdi Macalin iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha Galmudug Shariif Cabdi Nuur Bare ayaa dadka deegaanka kula dardaarmay in ay ilaashadaan xarunta loo dhisay.
keliya dhammaystir maahane waxay u dhammaystiran tahay inay hadda ku wada diyaarsan yihiin daawadii qalabkii shaybaarka iyo dhakhaatiirtiiba waxaan leenahay waa ku ammaanantihin wasaaradda iyo tiimkii ka shaqeeyaba waxaan rabnaa reer laanle in brogaraamkaas oo loogu talagalay in la soo daadajiyo bacdamaa dadku xoolo dhaqata yihiin in ayagoo deegaankoodii jooga ay helaan meeshii ay xoolaha caafimaadkooda kala soco lahaayeen waxaan idinku dhiirigelinaynaa horta sidaad markii hore codsigiiniyay ahayd in la idiin sameeyo xaruntan haddana waxaan idinka rabnaa inaa ilaashataan oo ay noqoto mashruucaani ama brogaraamkan midkii mid laga faa'iiday inuu noqdo Eh, runtii mashruucan barwaaqo waa mashruuc markii la yidhaahdo wasaaradda xanaanaha xoolaha faa'iido weyn ay ka heleen Eh, waxaa ogsoon tihiin xaruntan maanta aan joogno xarumo lamida ilaa toddoba xarumood ah mashruucan wasaaraddu ay ay ka hirgelisay oo deegaano kala duwana Eh, sidoo kale waxaa la daweeyaa oo si mobile tv lagu daweeyaa boqol iyo konton kun oo neef oo xoolaha reer galmuduga marka waxaan rabnaa reer laanle inaad ka faa'iidaysan doontaan oon xoolihii indhakacabir dambe aan la sii doonin ee dawo la ogyahay cudurka qof xoolaha haya aan lagu daweyn doona haddii ilaahay idmo